bulshada ku nool deegaanka gabsoor oo hoostega degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxa ay ka hadleen xaaladaha kala duwan ee deegaanka ka jira haba ugu badnaatee baahiyaadka asaasiga ah ee dadka deegaanka gobsoor soo food saartay shacabka ku nool deegaanka gobsoor ayaa codsaday in ay helaan goobaha caafimaadka waxbarasho cilbiyoodyo iyo waxyaabaha nolosha aadaniga asaasiga u ah oo deegaanka uusan haysan ugu horeyn hortay qofka bini'aadamkaa biyaha wuxuu cabo biyaha ugu horraysa nafta biyihii hadda waa waa haysanaa laakiin agabkii lagu cabi lahaa ama qaybin lahaa ama xoolaha ama dadka u qaybin lahaa baa nugu yar waxaa nugu yar waastooyinkii oo sida arkaystaan waa siduu ay tahay hal waastaa oo geela hal waastaa oo keligeed ay tahay waastada ariga sidoo kale keligeed kiyooska dadku ay ka cabaan ama dhaamanku ay ka cabaan ay tahay keligeed sidaas daraaddeed masala intaas waxaa usii dheer inay hal tuubo ay isku madho oo isku hal tuubo ay yihiin waa arkayseen hadda saacaddu lix saacii jacab bay ahayd haddeer arigii meeshaan ugu dambeeyo ka dareeray inuu qoraxda u baaba'o khatar buu u galay xilli hamiina sidii loo soo horay inuu haddeer dareeray waxayse kaloo aysan lahayn deegaankan gobsoor xaruntii caafimaadka ee qofka caafimaad inuu helo baa shardiya waana ka hadli doonaan
baahiyaha hadda ka jirana ceelka wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay waastooyin wuxuu u baahan yahay tuubooyinka laga bedelo wuxuu u baahan yahay magaalada biyogelin ceelka haamaha oo la badiyo intaas ayaa ceelku u baahan yahay wuxuu kaloo u baahan yahay soolar oo soolarku ma siin karo markii cadarku ay tahay in motoor loo kiciyo buu rabaa oo soolarku wuu ku yaryahay in soolarka loo badiyana wuu rabaa qaybo badanoo soolarka ka bidana way hadlaysantao sidaan hadda heeta kusoo araragnay in ayagana la bedelay rabaan waxaa kaloo deegaankan u baahan yahay male deegaankan waxbarasho waa ujeedaan maanta wax bulsho dhooban oo u baahan waxbarasho xarunta ay wax ku baran lahaayeenna ma leh macalimiin waxbartana ma leh lageeyo ma leh waa dhigbax baagla dhihi jiray ilmuhu sidoo kale hadday naga xanuunsadaan ilmuhu hadda way naga xanuunsan yihiin magaalo la geeyo ma laha magaaladu isbitaal nooma leh halbiyogelin nooma laha abaaraha iska jira abaarahaas waxaa suura qofku wuxuu ku qaata ilmaha inuusan haysan sidaas waxaan soo dhoweynaynaa wafdiga iyo gudoomiyaha ee mas-uuliyaddana soo salaantay waan soo dhoweynaynaa intii waxgaradka iyo ka hadleen iyo culummadu baan daba joognaa waxaan u baahannahay waxbarasho ma haysano doctor bedel sheekhliibaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ayaa isla dhankiisa ka hadlay waxauna tilmaamay in xaaladda ka jirta deegaanka gobsoor iyo codsiga dadweynuhu ay diiradda saari doonaan waa idiin mahad celinaynaa dadaalkii hayaankiina aan rajeynayna insha allah meeshaan oo caasibada oo bariga gobolka mudug caasimadu waa inaan gaarno dadaalkiina wada dhallinyaradana waxaan rabnaa inaad waxbarashooyinka ugu yaraan xataa wasaaradda waxbarashada waxaan ka rajaynaa insha allah in macallimiin insha allah idaydinkentaan ka codsanaynaa inaad ardada iyo dugsiga markaa ka soo baxaan inaad geysaan iskuulka geysaan oo naafac siduu ilmuhu noqdo dalka iyo dadkana wuxuu anfaco haddii kaleto wuxuu kaa noqonaya wiilku adigana waxba ku tari maayo qof iska xamaaliyu noqon doonaa aad iyo aad ayaan kuu mahad celinayna ilaahay subxaana watacaalana duruufta iyo xaaladahan hays allah naga bixiyo wax aan qaban karna aan ka xagramayno xaalado kala duwan ayaa la soo diristay dadka ku noolla deegaanka gobsoor oo ay ka mid tahay waxyaabaha asaasigu ah nolosha aadanaha in halkaasi helisteedu uu culays badan ka jiro